magaalada nabad waaye dhaakaw halka saac oo subaxnimo wadada dheer oo magaalada dhex marto fiyaalaho muqdisho soo aado iyo baydhabo meel hal kilomitir ah oo magaalada dhexdeeda ah dheerarkeedu hal kilomitir yahay yaa waxaa la geliyey toddoba meelood oo kamid ah qaraxyo miinooyin oo aada u kala fogfog meelo fogfog la kala dhigay oo waxyaalaha qarxa ah oo ay u adeegsanayeen rasaasta hubiyaha oo wax qarxa lagu siexiray marka waxayna la sugeeyeen ciidamo biyo dhaansado oo ciidanka etoobiya oo subaxii soo kal laho oo luuqyadaas difaaca ka geli jiray weeradii adigu weyn toddoba kamid ah laba kamid ah waa la helay waa la bixiyey kabacdina san ka mid ahna way qarxiyeen way u suura gashay inay qarxiyaan oo qolooyinkii dhigtay baa qarxiyey annaka dadka reebaar dheere hal wiil ah oo la yidhaahdo cabdiraxmaan sheekh xirow wiilkaasaa naga dhintay ciidamada etoobiyana un wax dhaawaca oo badneed laba qof iyo waxaas waa la sheegay wax la xaqiijin karana ma aha
waa gartay ciidanka etoobiya askari baa ka dhintaa la leeyahay dhaawac kalena waa uu soo gaaray maxaa ka jiro
wararkaas niyow adiga aniga run markaan kuu sheego laba askari oo oo kala fog hadda meesha uu nimanku ilaa hal kilomitr camal bay meelada midba meel ka kacaysay marka waxaa waaya ma xaqiijin karo markaan run kuu sheego laakiin laba qof oo inay wax ka gaareen waa maqla waa gartay maxaa kaloo khasaare oo ka dhashay marka qaraxyada
qaraxyada de waa taqaanaa qarax meel oo xabado way yaryaraayeen xabadaha hoobiya oo layidhaha edhituuga quriga yarka edhituuga waxay meelaha gelgeliyeen qaraxu ma awood badneen sida xabadahoo kale u ahaa wax khasaare oo kale ma geysa goobaha sida gaarka ay oga dhaceen wax ma nooga sheegi kartaa qaraxyada
ha waxaa weeye hormuud leshin shirkadahaas wadooyinka meelaha ay degan yihiin meesha la yidhaahdo cakaaro oo dadku fadhiistaan macnaha jidkaas dheer waaye meesha waxa ka dhaceen hadda xaaladda magaalada waa sidee magaalada isbedelba kuma dhicin waa isbedeloo ku dhacay mana qaraxa waa dhacay ciidanka etoobiya hata hal xaba ma ridin wax dhaqdhaqaaqa ma jirin wax oo shakia ma jirin shoog ma jirin dadku way ogyihiin qaraxan way u barteen oo weligoodba meelaha degdegi jiray oo inta badan waa la heli jiray marka labada askiroo dhaawacana ayaga hoosaan ka qaatay wax dhaqdhaqaaqa isbedel hataa oo hal qofna allah ka dhigay ma dhicin waa maasanta magacaagoo saddex ni buux